habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada washington
ciid wanaagsan ayaan idin lahaantiinba idin leennahay meel kastoo aad joogtaan waa arbaca bisha sebtembarra waa saddex iyo labaatan sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee sagaal iyo tobanka labiyo labaatanka iyo ef emyada geeska afrika telefoonnada gacanta iyo bogga aan internet ku leenahay ee v o a somali com idaacaddayada fiidnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya anoo ah ismaaciil xuseen farjar iyo cabdiraxmaan xuseen furre
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah malaayiin qof oo muslimiina oo maanta taagnaa banka carafo waa maxay miisaanka maalintan ay ku leedahay diinta islaamka maalintan yowma carafa waa maalinta ugu weyn xajka ama rukniga ugu weyno xajka yowma carafa nabiga caleyh salaatu wasalaam wuxuu yidhi alxaju carafa xajka oo dhan waa carafa marka xajka hadduu qofka carafo dhaafto xajkiisii marka waa inuu marka la sameeya sanadka dambe u soo noqdaa qodobada kale aad idaacadayada fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan dagaallo qabaa'il oo maanta ka dhacay deegaanka qoriley ee gobolka sool waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha sidoo kale waxaad maqli doontaan qaybtii saddexaad ee barnaamijyada taxanaha ee carruurta ku dhalata caafimaad darrada barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
in ka badan laba milyan oo muslimiin ah ayaa maanta istaagay buurta carafo ee ku taalla dalka sacuudiga iyagoo gudanaya waajibaadkooda xajka ee sannadlaha ah soomaali fara badan ayaa ku jirta tirada xajinaysa sihayaha qunsuliyadda soomaalida ee jidda daahir axmed weheliye oo v o a la hadlay ayaa sheegay in in ka badan labaatan kun oo soomaali ah ay sanadkan xajka tageen kuwaas oo toddoba kun afar boqol iyo afartan ka mid ahi ay ka yimaadeen soomaaliya inta kalena ay ka soo xajiyeen dalalka kale ee caalamka oo uu sacuudigu ka mid yahay ma jiro waxyeelo la shaaciyey oo soo gaadhay dadkaasi ilaa iyo hadda dowladda sacuudiga ayaa ku dadaashay inay yarayso saxmadda gawaadhidii faraha badnayd ee looga bartay xilliyada xajka iyada oo hadda ay xujayadu u shaqaynayaan gawaadhi waaweyn oo dowladdu ugu talagashay madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa si diiran aqal kacad ugu soo dhoweeyey baadariga ugu weyn madhabta katoliga ee diinta masiixiga bob francis iyadoo shan iyo toban kun oo qof ay yimaadeen dhismaha madaxweynaha iyadoo inta badan maanta uu baadarigu wakhtigiisa badan ku qaadan doono aqal kacad madaxweyne obama ayaa sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay in baadari francis uu ku soo dhoweeyey aqal kacad kuna tilmaamay inuu yahay shakhsi leh dareen wanaagsan oo bini'aadannimo islamarkaana naxariis badan bob francis ayaa sidoo kale maraykan ku ammaanay doorka uu ka qaatay arrimaha caalamka bob francis ayaa ah maskaxdii ka dambeysay in dib loo nooleeyo xiriirkii u xumaa ee u dhexeeyey magaalooyinka washington iyo havana in ka badan konton iyo laba sano balse hadda laga heshiiyey oo labada dalba ay safaradihii ay ku lahaayeen caasimadahaasi dib u fureen badari francis ayaa la filayaa inuu barri khudbad ka horjeedin doono kulanka wadajirka ee labada aqal ee maraykanka isagoo noqon doono badarigii ugu horreeyey ee khudbad ka horjeediya badari francis ayaa sidoo kale la filaya in maalinta jimcaha uu tegi doono magaalada new york halkaasoo la filayo inuu khudbad ka horjeediyo kulanka guud ee qaramada midoobay madaxweynaha dalka shiinaha jinping oo safar ku maraya dalkan maraykanka ayaa ku baaqay xidhiir wanaagsan oo ay la yeeshaan washington si loo xaliyo waxa uu ugu yeedhay xiisado ismaandhaaf ka dhexdheliyey labada dal hadalka madaxweynaha shiinaha ayuu ka sheegay kadib khudbad uu ka jeediyey kulan ganacsi oo ka dhacay seattle madaxweynaha shiinaha ayaa sidoo kale ka hadlay qodobo kala duwan oo ay ku jiraan dooda ka taagan weerarada dhinaca internetka taas oo la filaya in ay madaxweyne obama arrintan ka wada hadlaan marka ay kulan yeeshaan shiinaha iyo maraykanka ayaa la filayaa inay yeeshaan kulan heerkiisu sarreeyo oo lagaga hadlayo sidii wax looga qaban lahaa dembiyada ka dhaca dhinaca internetka si hoos loogu dhigo khatarta ganacsi kaga imanaysa dhinaca weerarada internetka hogaamiyaasha midooda yurub ayaa maanta arbacaha kulan degdega kule magaalada bruseles ee dalka belgium kuwaasoo uga hadlaya xaalada qoxontiga ku qulqulaya qaaradaasi shirka maanta ka dhacaya bruseles ayaa la filayaa in diiradda lagu saaro sidii loo xoojin lahaa adkaynta xuduudaha yurub iyo sidii loo kaalmayn lahaa dalalkan midooda yurub ku jirin ee culayska qoxontigan uu haysto sida dalka turkiga qorshahan ayaa wasiirada arrimaha gudaha yurub kulan ay shalay yeesheen ku heshiiyey in lagu ansixiyo arrintaasi si aqlabiyadlana u ogolaaday inkastoy diideen wadamada hungary slovakia jek republic iyo romania qaramada midoobay ayaa waxay sheegteen qulqulka muhaajiriinta uu aad u ballaaranayo oo maalin walba ay xeebaha yurub gaarayaan dad ka badan lix kun oo qof sidaa daraaddeedna qorshaha dib u dejinta yurub ee boqol iyo labaatan kun uusan ahayn mid ku filan
cawaysiin wanaagsan iyo ciid mubaarak idil ahaantiinbaa meel walba oo aad nagala socotaan halkani waa laanta afka soomaaliga v o a washington si toosa idinka imanaysa malaayiin xujaaj ah ayaa maanta tegey buurta carafo iyaga oo gudanaya waajibaadka xajka si aanu faahfaahin haddaba dheeraada uga helo jawiga sida uu yahay ayaa xuseen barre aadan waxa uu arrintaasi ka waraystay goor hore siyaahiyaha qunsuliyadda soomaaliya ee jidda daahir axmed weheliye oo xilligaasi ku sugnaa buurta carafo
aada u fiican yahay kulayl zaa'id ah ayaa jira oo hore loo arkin kulaylkaasun baa jira wax kaloo jira ma jiraan alxamdulilah ilaahay nabad buu nagu keenay minaan kasoo dhaqaaqnay saakay ilaa xalay toole labaiyo tobanki wixii ka dambeey dad baa soo baxay laakiin dadka sida caadiga ahayd markay qoraxdu soo baxdo ayay ahayd sunnadu in lasoo baxo dadku badankooda waxay soo baxeen markay qoraxdu soo baxdo soo baxday labadaan lagu wada yimid wax hadda lumay ama ama dhintay carafay maanta ma jiraan dad iska xanuunsan oo caadi oo xanuun iska caadi maahayn wax hadda oo xaala tawaariyana ma jiraan waxa keliyo jira kulayl oo zaa'id ah maahayna inta kaleetood cujoodu aad iyo aad ayay u nabad qabaan alxamdulilah rabbilcaalamiin saaka iyagoo ku dhawaaqaya labayk allahuma labayk labayk laa shariika laka labayk ina alxamda walnicmata laka walmulka laa shariika laka laka labayk ayay soo dhaqaaqeen markii zawaalu shamsiga la gaarana laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika iyagoo le iyagoo qur-aan akrisanaya ayay ku jiraan teendhooyinka ilaahay haddana wax dhibaato ah ma jiraan alxamdulilahi rabbilcaalamiin guud ahaan waa imise tirada xujaajta soomaalida ee ku sugan soomaali haddii laga soo qaado ilaa labaatan kun waa gaarayaan xujaajta daakhiliga ayaa sanadkan aad u badan oo sacuudiga dhexdiisa kasoo xajisay gobolada sacuudiga kasoo xajisay laakiin xujayda kasoo xajisay soomaaliya sida caadigu u ahaa waa toddoba kun afar boqol iyo afartan xujay ayaa ka soo xajisay waxaad sheegtay inuu kulayl fara badan jiro marka xaaladda caafimaad ee dadku waa sidee imika wallahi idu kulaylka faraha badan ma jiro haddana geedaha hoosooda toondhooyinkaa lagu jiraa dowladda sacuudigana aad iyo aad ayay ula tacaawuntay xujayda biyo aad u qabow iyo raashin iyo wax walba waa ku dadaaleen wax dhibaataa iscaafku waa diyaar wax hadda dhibaataa hoo jirana ma jiraan dadka dareenkoodu waa sidee imika dadku kulligood khushuuca ka muuqda mid ahelka u duceynaya mid waddanka u duceynaya mid dowladda in ilaahay qawiyo u duceynaya midin ilaahay waddanka soomaaliya xasiliyo oo ilaahay nabadii bersamaadka laysan jira ilahay inuu kusoo celiyo u duceynaya kuwa iswada duceynaya kuwa ismarxabaysiinaya aad iyo aad qof walba khushuuc iyo tawaaduc iyo dembi dhaaf inay ilaahay weydiistaan ayaa ka wada muuqata xujayda soomaaliyeed banka carafo taagan maanta oo arbaca ah waa imise guud ahaan tirada xujaajta muslimiinta ah ee sanadkan kasoo qaybgala xajka tirada guud ilaahay hadda kasoo qaybshay xujayda daakhilka oo shan boqol oo kun lagu sheegay iyo dibadda oo lagu sheegay laba milyan iyo toddoba boqol iyo konton kun sanadkan maxaa cusub ee ay dowladda sacuudiga kusoo kordhisay xajka waxay kusoo kordhisay xagga gawaarida yaray oo zaxmadoodu fara badnaa jirtay gawaarida yaraa ayaa aad iyo aad loo yareeyey basaska waa weynaa si xujada uu wada qaado basaska qaada kontonka xujay kontonka qof qaada ayaa shaqaynayay gawaarida yaryaraa ee zaxmadda iyo dariiqa meel kasta la dhigayana waa la joojiyey xoogaa xaggaas waxaa nafis ayaa laga helay zaxmada dadkuna si toos ay u imaadeen qiimadaha waa tahay kaasina wuxuu ahaa sihayaha qusuliyadda soomaaliya ee jidda daahir axmed weheliye oo u warramayay xuseen barre xilli ay xujtaajtu taagnaayeen banka carafo haddaba maxay tahay maxay haddaba waa maxay fadliga maalintan ahmiyad intee leeg ayay u leedahay muslimiinta ismaaciil xuseen farjaro stuudiyaha igu heliya ayaa su-aashan iyo kuwo kaleba weydiiyey sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar oo ah guddoomiyaha golaha imaamada soomaaliyeed ee waqooyiga ameerika آه بسم الله الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين آه maalintan yowma carafa waa maalinta ugu weyn ee xajka ama rukniga ugu weyn xajka yowma carafa nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi alxaju carafa xajka oo dhan waa carafa marka xajka hadduu qofka carafa dhaafto xajkiisii marka waa inuu marka la sameeya sanadka dambe usoo noqdaa Eh, marka waa maalin weyn oo maalinta sagaalaad Eh, waa maalin fadli badan fadaaishadana aada u fara badan tahay Eh, waxaa eh, maanta eh, ilaahay subxaana watacaala ku tilmaamay waa maalintii diinta la dhamaystiray oo ilaahay yidhi alyawma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum alislaama diina ayaddaa markay soo degtay eh, maantaan idin dhamaystiray diintiini nicmadeedana idinku dhamaystiray islaamkana raalli idinkaga noqday ayaddaa waxay soo degtay maalintaas sida cumar ibnu khadaab sheegay waan gartay oo radia allahu canhu marka waa maalin weyn oo marka dhinaca laga kasta laga fiiriyo maanta waan gartay n waxaa jira maalintan oo kale dadka muslimiinta ahi n waxay ku xusaan ama waxyaabaha ajarka badan laga helay la sameeyay kasoko dadka xajka jooga wax ka mid a soonka n soonka laftigiisa n muxuu kaga duwan yahay marka laga soomka waajibka marka laga reebo soomo kale
Eh, soonka wuxuu kaga duwan yahay eh, horta ninka eh, aan xajka joogin ayaa loo sunneeyaa inuu soomo ninka xajka joogo isagu looma eh, looma sunneeyo ninka ku jira acmaasha ee waxaa loo eh, inuu u firaaq noqday istaagga iyo ducada iyo allabariga banaanka ayaa loo sunneeya isaga nabiga ma soomin calayhi salaatu wasalaam markuu xajka joogay laakiin dadka banaanka joogo eh, waa loo sunneeyaa inay soomaan wuxuu yihi nabiga caleyhi salaatu wasalaam siyaamu yowma carafa axtasibu cala allah an yukafira asanata alatii qablah wasanata alatii bacdah imaam muslima wariye xadiiska maalinta carafo la soomo waxaan ilaahay ajar uga dooranayaa inuu igu dhaafo sanadkii tegay iyo sanadka soo socda marka soonka wuxuu keenaa in eh, sanadkii hore dunuubta aad gasheen ilaahay kuu dhaafo waan gartay sanadka soo socda dunuubta aad geli doontana ilaahay uu kuu dhaafo subxaana watacaala ciiddii laftigeedii baa n eh, berri oo kale aada loo filayaa in eh, dunida islaamka oo dhan n looga dabaaldego ciiddan waxyaabaha ay tahay dadka ugu horeyn n marka cadceeddu soo baxdo inay sameeyaan maxaa ka mid a markaad ciiddii aada eh, aadaysa adigoo labisan ciiddii meeshii lagu tukanaya muslimiinta inaad ka qayb gashaa la rabaa xataa gabadhu haddayna tukanayno caado qabto waa inay goobta tagaan nabiga wuxuu yihi alayhi salaatu wasalaam ha tagaan eh, gabdhaha xataa aan tukanaynin waliyactazilna almusalla meesha lagu tukanaa keliya dhinaca ka istaagaan waliyashhadna alkhayra khayrkana ha ka qayb galaan marka maalin weyn dadka waa mashhad laysu imaanaya dadkao dhan malaa'igtaa jidadka joogto inay markaa la tago meesha qofka markuu tago maaragtay inuuna wax cunin baa sunno ah intuusan tegin ciidda oo eh, aan waxba la cunin markaa tagto markaa salaada ma- markaa la tukado salaada marka la tukado ciidda khudbada la dhegaysto khudbada marka la dhegaysto markaa kadib lasoo noqdo waxaa sunnaa jidkii lagu soo noqdo ma jid kale in lagu yimaado marka udxiyadii haddaad qalaysa inaad qasho maalinkaas waana sunna in la gowraco udxiyada yacni maalintaa kale wax ugu- uu loogu jecel yahay ilaahay wax loogu dhawaado alcaju wasaju eh, in takbiirta lagu qayliyo iyo talbiyada qofka xajka jooga dabcan qofka kalena takbiirta uu ku qayliyo eh, iyo in dhiig la daadiyo oo la gowraco udxiyadii marka waa la udxiyeysan karaa reeraha waa udxiyeystaan udxiyadana waxay soconaysaa maalinta ciidda tobnaad koob iyo tobanka laba iyo tobanka saddex iyo tobanka saddexda beri ayaa mutashriiqa ilaa maalinka tobnaad intaasay soconaysaa eh, gowraca eh, xoolaha udxiyada ah marka intaa waa sameynka in la udxiyeysto ayaa wax weyn oo runtii aada u fiican Eh, acmaashaasaa la samaynayaa maalinta ciidda marka lasoo koobo insha allahu tacala watahay dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar oo ah guddoomiyaha golaha imaamada soomaaliyeed ee waqooyiga ameerika oo ka warramayay fadliga maalinta ciidul adxa ay leedahay wuxuuna u warramayey xus- ismaaciil xuseen farjaro istuudiyaha igu heliya
caweysin wanaagsan dhegeystayaal idil ahaantiin baa meel walbaad nagala socotaan ugu yaraan shan iyo toban qof ayaa ku dhimantay tiro kalena way ku dhaawacantay dagaal beeleed maanta ka dhacay deegaanka qoriley oo ku yaala gobolka sool dad gaadhaya ilaa shan iyo toban qof ayaana ku dhintay dagaaladan wariyaha v o a maxamed colaad xasan oo washington ku sugan ayaa dagaaladan ka waraystay wariyaha v o a garowe nuux muuse birjeeb aada u mahadsan tahay colad dagaalka wuxuu bilowday xoogiisii maanta ayuu bilowday abaaro ayaa wixii ka dambeeyey salaadii subax ee saakay Een, wuxuu ka bilowday duleedka deegaanka qoriley deegaanka qoriley waa deegaan ay degan yihiin dad xoolo dhaqato ah wuxuu udhexeeyey laba beelood oo in muddo ah soo dagaalamayay Een, waxaa lagu qiyaasaa ilaa iyo toban sano inuu gaarayo labadan beelood inay ku dagaalamayeen ee halkaas waxayna kala degaan ee, dhankan sool iyo sidoo kale ee, gobolka mudug laakiin deegaanka uu dagaalku maanta ka bilowday wuxuu saaran yahay sidoo kale xuduudda em, etoobiya dagaalkan waxaa laga sheegay inuu aada u kululaa oo uu ka duwanaa eh, tobankan sano oo laba lambeelood oo walaalahood deegaanka wada dego ay ku dagaalamayeen uu ka duwanaa Em, laakiin maadaama uu soo bilowday salaada subax ilaa iyo tobankii wixii ka dambeeyay wuu socday waxaana aada u adag in la helo eh, isgaadsiinta deegaanka eh, ilaa iyo waqtigan aan kula hadlayo si loo ogaado khasaarihii dharsaha ugu dambeeyey marka laga reebo khasaarihii hore dhaca ahaa waa waa gartay Eh, khasaaraha aada maqasheen tan iyo markii dagaalka uu bilowday een, imisuu maraya marka oo dhimashadu xaggee maraysaa colaad inkasta oo weli isgaarsiinta ay adag tahay laakiin tirada aan haynay waxay ahayd ilaa iyo shan iyo toban inay gaaraysay eh, dhimashada labada dhinac Een, maanta eh, dagaalkaasi halkaasi ka dhacay Een, dhaawacana uu tiro intaas ka badan yahay Een, waxaana dadka deegaanka ay gelinkii hore sheegayeen in laga baqayay dagaalku inuu sii fido Eh, xataa hadda tan labadan beelood oo hadda uu dhexeeyo uu kasii daaho Een, maadaama beelo kale ay deegaankii ay deganaayeen oo hadda lagu dagaalamayo Een, sidoo kale ee, xuduudda etoobiyana uu saaran yahay oo sidoo kale sana beelo kalena ay degan yihiin dadkii ku dhaawacmay dagaalka miyiga ka dhacay magaalooyinka ma soo gaareen oo dhaawacooda ma la soo gaarsiiyey ilaa iyo hadda eh, ma hayno colaad eh, wax dhaawaca oo soo gaaray inta ugu badan een, eh, waxaa la geyn jiray meelo fara badan sida hawdka oo kale in loo sii qaado ilaa iyo buuhoodle isbitaalka garow oo kale in la keeno oo gaalkacyo in la geeyo ilaa iyo hadda tan eh, wax dhaawaca oo soo gaaray agagaasi een, ma jiraan waxaa laga yaabaa inay eh, maadaama meeshu ay tahay meel hawd oo aada u fog in ay wakti ku qaadanayso in magaalooyinka ay la gaaraan een, dhaawaca dhinacyadii eh, dagaalka maanta u dhex maray cid ku baxday oo doonaysa inay kala dhex gasho maleeshiya beeleedkaa diriraya ala dhawaan waxaa jirtay maamulka puntland inuu u saaray eh, guddi odayaal ah oo oo labada dhinac la kulmay eh, islamarkaasina eh, labada dhinac ku wargeliyey in afartan cisho oo xabaljoojina labada dhinac ay sameeyaan kadibna isku yimaadaan oo laga wada hadlo sidii arrintaasi loo damin lahaa Een, guddigaasi odayaal ay u dhammaayeen Eh, markii ay soo tageenna eh, waxaa muuqatay inuu dagaalkii bilowday oo aan weli eh, la dhaqan gelin Eh, xabad joojintii iyo in ay labada dhinac isu soo abaabulaan inay isu yimaadaan oo wadahadal isu soo firistaan waxaana colaada moodaa in een, maadaama labadan beelood arrintoodu ay muddo badan soo jiitamaysay in dhinacyadii arrintaasi ay quseysay oo ku howlanaa ay ka gaabinayeen eh, muddooyinkii ugu dambeysay oo ay dadka qaarkood aaminsan yihiin in odayaal in loo diro keliya aysan u baahnayn meesha u baahan tahay in awoodo kale la geliyo oo labada beelood iyo la kala dhex galo oo een, arrintoodana lasoo afjaro ugu dambeyntii een, waxaad sheegtay dagaaladan ay muddo dheer soo jireen oo toban sano ku dhowaad ay socdeen waxa ay salka ku hayaa ma la ogyahay oo dagaalada ka dambeeyey Een, labada beelood waa laba beelood oo meel wada dega oo xoolahoodii ay in badan isku jireen Een, muddo badanna ay meesha wada deganaayeen markii ugu horeysay dhanka dhulka iyo daaqsinta ayuu ku bilowday Een, wixii ka dambeeyana dagaaladana socday oo labada dhinacba waxaa umu- waxay u muuqanayeen een, miyiga xataa markaa tartiib aad hawdkaasi aada wareegaysid ama aada in aada arkaysid een, xoolo dhaqatadii labada dhinac ahaa oo aada u huraagsan oo dhinacna dhinaca kale uu ka baqayo oo xoolihii muxuu ahay la kala celinayo oo dhulkii la kala celinayo sidoo kale in badan baa etoobiya laftirkeeda ay timid goobta oo ay kala dhex gashay beerahan inkastoo hadeertaan aysan muuqan sidoo kale doorka etoobiya ay kusoo kala dhexgelayso maadaama beeraha sidoo kaletana ama dhulka uu dagaalku u gaarsiisan yahay ilaa etoobiya uu galayo aad u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o e garowe nuux muuse birjeeb oo khadka telefoonka ugu warramayey wariyaha v o e maxamed colaad xasan oo ku sugan washington
ciid wanaagsan meel kastood naga dhegaysanaysaan ciidan ciideeda ciidal caafiya walihalkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a ismaaciiloo ciid wanaagsan baan hadhow ku dhihi doonaa indhahaad igu soo eegaysaaye qaybaha dambe ayaynu arrimaha ciidda u geli doonaa waxaa sanadihii ugu dambeeyey soo badanayay caruurta ku dhalanaysa xaalado caafimaad oo aan kaamil ahayn haddaba maxaa u sababa caruurta ku dhalata iinta waa mawduuc barnaamijyo taxanaa oo aanu ku eegayno caruurta ku dhalata caafimaad darada oo la sheegay inay soomaaliya ku soo badanayaan waa qaybtii saddexaad waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa saara cabdi axmed
dhakhaatiirta caafimaadka ayaa ka dayrinaya tirada iyo xaaladaha carruurtan ku dhalanaya iinta ee waxyeelladu ay soo gaarayso inkastoo ay jiraan carruur laga soo gudbiyo gobollada iyo tuulooyinka soomaaliya oo la soo gaarsiiyo magaalada muqdisho si xaalado caafimaad loogu sameeyo isbitaalaadka waaweyn ayaa haddana weli waxaa jira kuwo ku dhinta dhexda iyagoonan soo gaarin dhakhaatiirtii gargaari lahayd dhakhaatiirta caafimaadka iyo gargaarada loo qaban karo carruurtaasi waxa keena wakhtiyadan iyo sababaha ay u soo badanayeen sannadihii ugu dambeeyey waxyeellada iinta carruurta ay ku dhalanayaan waa qodobka aynu ku eegi doonno qaybtan saddexaad ee taxanaha carruurta ku dhalanaya dhibaatooyinka xagga caafimaad darro isbitalka madiina ee magaalada muqdisho waxa uu ka mid yahay meelaha la geeyo carruurtaasi duniyo cali maxamed waa madaxa caafimaadka ee isbitaalkaasi waxay ii sheegtay inay jirto tiro aad u soo badanaysa oo waxyeellada carruurta iinta ku dhalanaysa ah oo soo gaara isbitaalkooda sannadihii ugu dambeeyey ilmahaas aaday u badan yihiin ilmaha caadiga aan ku dhalanin oo ayagoo maaragtay abnormal a dhashaan inaga waxaan u sameynaa waxyaabo badan oo suurtagal ah markaasiisa oo takhaatiirta ay u qabtaan sida ilmaha markay dhashaan dabada ayagoo ka xiran ilmahaas waxaa loo sameeyaa qaliima loo sameeyaa dabada waa loo furaa sidii caadiga ahayd isuu noqdaa qof oo saxaradiisa ay ka imaanaysa meesha loogu talagalay taas dadka way kway kala badday ku kala qaadataa qof markuu dhashtay wuu keenaa qofna wuxuu keensadaa isoo saddex bilood afar bilood ilmihii ay jiraan oo meel dheerta keensan ilmo kale way jiraan xanuuno kale ku dhalanayo dhabarka waxa oo ilmaha ay kasoo baxayaan xanuuno dada asagoo dhabarka qayb ay maqan tahay oo halkaas aa mooday in xagulaha uu dagaal u baxay deecaamo iyo maarata waxyaabo oo oo agooro sameynayo mararka qaar ay ku dhashtaan xanuunadaas oo dhan dhakhaatiirta qaliinka iyaga aada iyo aada faafaaintooda aada u warsan kartaa waata ku badan yihiin magaaladan ilmahaas markii qaliin loo sameeyo amaba aan loo sameyn markasta waxay waayaan xibnaha dambe ayna ku dhashaan xanuunka goor hore iyo aydiinta ay ku dhigtoodaan ay keenaan maalmo markuu dhalan yahay ilmaha ama bil uu dhalan yahay waxaa jira ilmo kaleetoo la keenayo iyagoo madaxa ay biyo kaga jiraan ilmahaas inta badan waxaa loo sameeyaa waxaa jira dad qaada oo ilmahaas oo referal u sameeyo takhaatiir oo qeybta madaxa ah ku raadiya biyaha madaxa ku sameysmay iyo waxyaabahaas looga sameeyo inkastoo ay kala duwan yihiin sida carruurtaasi ay u yeelanayaan iinta marka ay dhashaanba qaar ayaa laga yaabaa inay ku dhashaan iyagoo madaxu uu weyn yahay sida ku badan soomaaliya qaar kale waxa ay dhashaan iyagoona dhammaystirnayn addimahooda iyo kuwa isku dheggan intaba haddana si dhaba looma oga sababaha keena ciladan iyo baaritaanno cid ku samaysay toonna sidaasi waxaa ii sheegtay mar kale duniyo cali maxamed walahi dhakhaatiirta furfadaas in ay baaritaan oo research lagu sameynayo qofkan ama waxaan malformation ee hooyada ku dhalanayso cunug abnormal ay dhalayso xaggee ka yimid ma umalaynaya inay jirto cid weli isweydiisay oo waxaas baaritaan ku samaysay iyo jaaniskaas in loo helo in meeshay ka yimid qofka haddii gobol ka yimaad gobolkaas waxaa laga yaabaa inaysan ka jirinba wax oo xarun caafimaad ama takhaatiir oo expert ku ah ama dad report kasoo gudbinayo oo dhigi kara war annaga waxaa- waxyaabahaasa nagu badan gobolkeena kasoo baxayaan een, cid la weydiinayo oo hadda ee lala tiiganayo oo aqoontaas iyo systemkaas ku shaqalo gacanta ku hayso oo la weydiinayo iyo cid usoo researgaraynayso reportkaas midna maba jirtaba kala go-an xiriirkaas ma jiro marka qofka meesha uu ku imaanayo dhibaatadan waa mid soo jiitamaysa dhowr iyo labaatankii sane ugu dambeeyey ee dagaalada dalka soomaaliya ay ka jireen haddana weli ma jirto cid isweydiisay goobaha caruurta ugu badana ee ku dhashaan waxa keena in xaaladooda caafimaad ay isbedesho iyo weliba sababo lagu ogaan karo tirada goboladu siday ugu kala badan yihiin iyo waxa ay salka ku hayso deegaanada ay ugu badan yihiin caruurtu inay inta ku dhashaan la xaaladaha marka ee bedelka ilmaha yartaa ku dhalanayaan waxaa lagu arkay intii dhibaatada ay jirtay si kastabaa ku timaadee ama wax, een, sanad kaan ha yi- ha yimaadaan ama sanad hore waa wax continuous ah oo iska soconaya markasta annaga shan iyo labaatanka sano intaan joognay oo weliba qaaskan isbitaalkan aniga waxaan ku arkayay wax soo kordhaaya maana wax sii badanaayo wax soo yaraanayo oo la dhihi karo sidii hore way kasoo raayeen ma ujeeyo laakiin waxaa isweydiin wax soo badanayo yaa inay u ah inay ogaadaan inay soo bataan iyo inay la yareeyo iyo sida lagu yareyn lahaa in la isweydiiyo taasaa muhiim ah laakiin badashada iyo inay joogto tahay waxaan wax oo ay ogaan karaan takhaatiirta ka nambar ahaan iyo daktarka markaas oo gacanta ku hayo waa waa- waa macquul laakiin yaa ka oga yaa yaa weydiinaya tayada caafimaadka oo aad u adag iyo dhakhaatiirta aqoonta u leh intan caafimaad ee caruurtan ay ku dhalanayaan oo aad u yar ayaa waxa ay sal u noqoto in caruurtu sidoo kale ay ku dhintaan qalliinada loo sameeyo kadib iyo ka hor iyo sidoo kale goobaha baadiyaha ku dhalanayaan caruurta oo u miliso dhaqmooyinka aysan awood u lahayn inay u sameeyaan gargaaro caafimaad inta isbitaalaadka aanan la soo gaarsiinin waana walaaca ugu weyn ee dhakhaatiirta iyo waalidiin badan ay qabaan qaybta saddexaad ee barnaamijka oo aynu maanta ku eegnay xaaladaha caafimaad tirada caruurta iyo sababaha wax looga qaban waaye intan caruurta ay ku dhalanayaan oo loona heli waayo cid ogaato ayaynu intaasi maanta ku joojinaynaa waa inoo maalinta berriya oo aad maqli doontaan waalidiinta caruurtaasi dhalay iyo aragtida dhankooda
ismaaciilow a- aan kaa bilaabay adiga ciid wanaagsan ciid wanaagsan waan ku arkayay mararkanba afku dhinaca ciidda waxaan sii dhar dhar wanaagsan iyo waxbaad soo yar iibsato waxaan sidhi cabdiraxmaan meelahana waa loo joogo Ah, waagii aan yaraa waxaan xasuustaa inaan ka dhintaan ka cabsan jirin marka waa- waagu uu baryayo dharka laysoo gaday ciidda waxaad oran jirta ilaah waagayaanu waraabi cunin bal dhegeystayaashaynu ciidu dareensiino hees baa jirta mar walba ay xasuustaan oo muujinaysa alla Dhinaca maanta ciidda, ayaa haa.
taya ciidda wanaagsan
Thank you. VOA.
aweysin wanaagsan ciid mubaarak meel kasta aad joogtaan dhegaystayaal halkaad nagala socotaanna waa idaacadda fiidnimo laanta afka soomaaliga ee v o a qaybaheenna dambe ee idaacadda qodobo kala duwan oo xubintii dooda gaaban ay ka mid tahay ayaa inoo soo socda marka horese kusoo dhowaada warkii dunida in ka badan laba milyan oo muslimiin ah ayaa maanta tegey buurta carafo iyagoo gudanaya waajibaadkooda xajka ee sannadlaha ah soomaali gaadhaysa ama ka badan labaatan kun ayaa buurtaas iyana xajka sannadkan ka qayb galay sida uu v o a sheegay daahir axmed weheliya oo ah siyahayaha qunsuliyadda soomaalida ee jidda kuwaas oo toddoba kun afar boqol iyo afartan ka mid ah ay ka yimaadeen soomaaliya inta kalena ay ka soo xajiyeen daafaha caalamka oo sacuudigu ka mid yahay hogaamiyaasha midooda yurub ayaa maanto arbaca kulan deg dega ku leh magaalada braseris ee dalka belgium kaasoo uga hadlayaan xaaladda qaxoontiga ku qulqulaya qaaradda yurub shirkan maanta ka dhacaya magaalada braseris ayaa la filaya in diiradda lagu saaro sidii loo xoojin lahaa loona adkayn lahaa xuduudaha yurub iyo sidii loo kaalmayn lahaa dalalkan midooda yurub ku jirna culayska qaxoontigu uu haysto sida dalka yurub dalka turkiga qorshahan ayaa wasiirada arrimaha gudaha ee yurub kulankay shalay yeesheen ku heshiiyeen laguna aqbal balay cod aqlabiyad leh inkastooy diideen wadamada hungary slovakia czech republic iyo romania qaramada midoobey waxay sheegteen qulqulka muhaajiriinta uu aada u ballaaranayo oo maalin walba xeebaha yurub ay gaarayeen dad ka badan lix kun oo muhaajiriina sidaa daraaddeedna qorshaha dib u dejinta yurub ee uusan ahayn mid ku filan madaxweynaha dalka shiinaha jinping oo safar ku maraya dalka maraykanka ayaa ku baaqay xidhiir wanaagsan oo ay la yeeshaan washington si loo xaliyo waxa ugu yeedhay xiisado ismaandhaaf oo ka dhex dhashay labada dal madaxweynaha shiinaha ayaa sidoo kale ka hadlay qodobo kala duwan oo ay ku jiraan weerarada dhinaca internetka taas oo uu sheegay inay madaxweyne obama ka wada hadli doonaan marka ay kulanka yeeshaan shiinaha iyo maraykanka ayaa la filayaa inay yeeshaan kulan heerkiisu sarreeya oo lagaga hadlayo sidii wax looga qaban lahaa dembiyada ka dhaca dhinaca internetka si hoos loogu dhigo khatarta ganacsiga kaga imanaysa dhinaca weerarada internetka madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa si diiran aqalka cad ugu soo dhoweeyey baadiriga ugu weyn madhabta katoliga ee diinta masiixiga bob francis iyadoo shan iyo toban kun oo qof ay yimaadeen xarunta madaxweynaha ee guriga cad iyadoo inta badan maanta uu baadirigaasi ku sugnaan doono aqalka cad ee maraykanka madaxweyne obama ayaa sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay in baadiri francis uu ku soo dhoweeyey aqalka cad kuna tilmaamay inuu yahay shakhsi leh dareen wanaagsan oo bini'aadinimo ku jirto islamarkaana naxariis badan
caweysin wanaagsan ciid mubaarak dilahaantiinba meel walbaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban yaasiin ciise wardheere ayaa inala socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno fikradaha kala duwan ee dadka soomaalidu ay ka qabaan biyaha niil iyo khilaafaadka isi soo taraya ee u dhexeeya dalalka masar iyo etoobiya mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya sheekh maxamed cuhmaan oo ah guddoomiye ku-xigeenka majliska culummada kenya iyo brofesor cabdiwahaab sheekh cabdisamad oo wax ka dhiga jaamacadda nairobi waxaan ku bilaabayaa cabdiwahaab horta biyaha niilka khilaafka soo cusboonaaday markaad eegtid dalka masar runtii waxaa lagu tilmaama tobanka waddan ee dunida ee biyuhu ay ka dhammaanayaan sanadka markuu yahay laba kun iyo labaatan iyo shan dadka masaarida boqolkiiba sagaashan toddoba waxay ku nool yihiin in ka yar boqolkiiba boqolkiiba afar dhulka dhulka dhulka masaarida ay ku nool yihiin oo macnahedu waxay tahay hareeraha webiga niil ay ku wada nool yihiin gudahaan maas boqolkiiba sagaashan iyo toddoba markay saa tahay taariikhda markaad dib u fiirisid kasoo bilow waqtigii soomaaliya xornimada qaadatay ilaa waqtigan xaadirka ah waddanka masaarida mar kasta wuxuu ahaa yani waddan dantiisa gaarka fiirsado markaan soo qaba waddanka ethoobia markaan soo qaba ethoobia nineteen sixty four markii soomaalida ay u loobagarenaysay in micnaha yani ay xuduudaha africa ay sooda ahaadaan waddanka masaarida waxay la safatay dalka ethoobia ay la safatay ayadoo markaa fiirsanaya danaha gaarka weynil uu leeyahay kasoo gudo marka khilaafkan soo cusboonaysaday soo cusboonaaday ee u dhexeeya masaarida iyo waddanka loo yaqaana ethoobiya waxaa waxaa wanaagsan dadka soomaalida inay dhexdhexaad ka noqdaan oo haba yaraatee aysan dhinacna taageerin masaaridana aysan taageerin ethoobiana aysan taageerin maxaa yeelay danta soomaaliya maanta waa dal naxash saaran oo runtii yacni koma ku jiro marka xilligan xaadirka inuu haddana fura yacni muxuu ahaa rid cusub haddana khilaaf eh dadka soomaalida culays badan bay ku keenaysaa sheekh maxamed cuthmaan bismillaah khilaafkan hadda etoobiya iyo u dhexeeya masar waa khilaaf ay dowladda etoobiya abuurtay siday u abuurtana waxaa weeye heshiis saxiixan oo dowladahan east africa ay saxiixeen oo loogu ogolaanayo masaarida xubinta ama biyaha qeybta ay ku leedahay biyaha niilka heshiiskiina hadda cidda jebisay waa dowladda ethoobiya dadka masaaridana siduu u sheegay professorku dalka masar ma aha dal roob haysta dal buurale ma aha waa dal ku nool webiga marka waxaa weeye siyaasad israa'iil iyo dowladaha reer galbeeda ka dambeeyaan in la cunaqabateeyo shacabka masar si loogu khasbo siyaasaad maaragtay intaasoo sano baa masar xusni mubaarak baa u talinayey saadaad baa u talinayay weligeed lama dhisin waxaan marka waxaan u arkaa dowladda etoobiya inay arrintan ku khaldan tahay dadka soomaaliduna ay ogaadaan biyahan niilka mowqifka egypt ay ka taagan tahay inuu yahay mowqif saxa
profesor cabdiwahaab horta heshiiska webiga niil wuxuu dhacay kun iyo sagaal boqol iyo labaatan iyo sagaalkii kun iyo sagaal boqol iyo konton iyo sagaalkin heshiis kala dhacay intaba yani wadamadan afrikaanka dal xorama ahayn marka etoobiya laga reebo hadda hadda waqtigan xaadirka dalka masaarida wuxuu helaa konton iyo shan dhibic shan bilyan cubic mitr oo ayuuba ayuu helaa oo runti oo waxba haba yaraatee aan saameyn ku yeelan doonin webigan haddii hataa la leexiyo wax saameyn haba aysan ku yeelan doonin marka dalka ethoobiya xaq buu leeyahy inuu dham dhistaa maxaa yeele waddanka masaarad waxay dhistay waxa loo yaqaana aswan dam bay dhistay waddanka loo yaqaana ii sheegeen sudan sinar dam buu dhistay haradan haradan victoria ayagana waddanka loo yaqaana uganda hydroelectric power ayuu ka dhaliyay u sameeyey marka xaq bay ku leedahay xataa hadday leexiyaan webigan micna ay leexiyaan yacni tiradaa in ka yar tiradaa in ka yar oo konton iyo shan dhibic shan cubic meter oo biyo ah waxba iska dhimi maayaan marka dadka marka dalka dalka Ethiopia xaq u leeyahay marka inuu dhisto hadii marka uusan saameyn ku yeelanaynin biyaha inta leeg horta Ethiopia daamkan hadda ay dhisayso ma ahayn daam oo ay baahi biyeed u haysay waxay ahayd waa un wax sidan u sheegay siyaasad ku dhisan waayo masaarida hadda sida la sheegayo muddo kooban biyo la-aan ayaa ku dhici doonta dalka masaariduna webiga unbay ku nool yihiin waxa masaaridu waxa ay ku nool yihiin waa webiga jiinkiisa ma arkaysaa midda labaad masar waa waddan weligiis la safnaa ummadda soomaaliyeed oo mowqif cad ka taagnaa arrimaha soomaaliya waa laga yaabaa waqti waqtiyada ka mida maslaxadoodu inay ka xoog badato laakiin sida professorka u sheegay laakiin sida xaqiiqada masaaridu dadkii waxbaray bay ahaayeen iskuulkii allaahida la dhihi jiray jamaal cabdinaasir macaahiddii sharciga ahaa soomaaliya ashar waxay u qabatay labadii boqoloo sanoo tagtay culimmada ugu waaweyn oo sheekh maxamed haadi iyo ay ka mid ahaayeen allah u naxariiste dadkii wax soo baray bay ahaayeen sheekh maxamed macali xasan isna allah u naxariiste masar marka mar kasta waxtar bay u lahayd dalka soomaaliya dhulkan kenya iyo dhulka etoobiya masar markii biyaha loo badiyey oo duruufta jirta loogu badiyey waxay qodaan ceelal bay u qodaan hay-ad dhan baa loo sameeyey oo ceelasha u qoda ani waxaan ogahay ceelal badan inay etoobiya u qodeen oon la koobi karinin iyo kenya meeshan namanga islamic center oo namanga ku taala waxa u qoday egypt meeshan mugoya south sea soomaalidu degan tahay xambal mosque waxa u qoday masar kullu masaaridu mararka qaarkood sanadkii boqol iyo lixdan ceel bay qodaa kenya iyo etoobiya in ka badan si ay u kabto isticmaalka biyaha webiga ay isticmaalayso wadamadana wadamo biyuhu ay aada ugu badan yihiin weeye kenya etoobiya wadamada la midka marka waxaan arkayaa in etoobiya ay arrintaa ku gardaran tahay haddana arrinta loo baahan yahay si waanwaan nabada in lagu xaliyo profesor cabdiwahaab arrinta sida uu sheegayo sheikh maxamed cuthmaan waa arrin siyaasadeed oo masar dhib loogu geysanayo maxaa ka qabta arrinta sheekhu arrin yaroo ka dhawaajiyaan raba dubina ugu noqdo dalka masaarida xilligii soomaaliya ay u baahan bulshada soomaaliya u baahnayd ma garba istaageen xilli micnaha ka xun ma jiro laba iyo labaatanka sano ugu dambeysay soomaaliya iyo xila masri lagu baahnayd haba yaratee maysan garba istaagin waa dhab dalka dadka dadka masaarida dal islaam weeyaan dadka soomaalida dal islaam weeyaan yacni dhaqanka iyo cultureka ka dhexeeya dartii inay isu saa- inay isu kaalmeeyaan wax meesha ku jiro way ahayd soo sheekhu sheegaya khayr allah siiye laakiin hase haatee hiladii aan ugu baahnin kama aanan helin maxaa yeelay soomaaliya maanta way burburtay dood dhexe ma laha haddii maanta waqtigan xaadirka yani soomaaliya haddana lagu furo macni arrin kale lagu khilaaf kale lagu furo waxay soo cusla waxay sii murjinaysaa umurihii soomaalida waa loola sii murugsanaa ayay sii murjinaysaa marka xilli sida ugu fiican waxaa weeye soomaaliya in arrintan dhexaad ka noqoto oo etoobiyana aysan u helin masarna aynan soo helinin waxaa kaloo inta aan ku dari lahaa wadanka masaarida xataa haddii dhaamkan faraha laga qaado sanadka laba kun iyo labaatan iyo shan markay tahay wuxuu ka mid yahay wadamada micnaha biilaanta ay ku dhacaysa sheekh maxamed eh, ma kuu muuqataa in xilliga burburka uu dhacay ama eh, dadka soomaalidu ay hiilka u baahnaayeen inay masar ka seexatay oo maanta ay hiilka rabto horta waxaa jirtay markii eh, xusni mubaarak uu shirkii auda auda uu soo aaday oo laysku dayay in la dilo Eh, intii ka dambeysay waxaa weeye siyaasadda eh, afrika oo dhan ayuu eh, iska xirxiray afrika oo dhan buu iska xiray khatar markuu ku galay eh, in lagu dilo etoobiya Eh, ninkaasna waad ogtihiin nin iska dictator waa laakiin masar intee goor bay ka qayb qaadatay dhib- eh, xalinta xalu raadinta arrimaha soomaaliya anigaa ka mid ahaa dadkii loogu yeeray dhexdhexaadinta shirkii eh, qaahira oo ugu weynaa oo lagu wada hadal siinayay laakiin arrinta soomaaliya mar kasta xagga soomaalida ayay ka socon weyday marka bilcagsi etoobiya mar kasta yani aniga xaqiiq ahaan waxaan leeyahay dowladaha dariska ah oo etoobiya ugu horeyso waxay ahaayeen waxa soomaaliya ay ka degi weyday eh, dhowr iyo labaatankii sano waqtigii ugu fiicnayd soomaaliya soo maray waxay ahayd waqtigii nimanka maxaakimta la yidhaahdo ay waddanka hayeen muddadii lixda bilood ahayd etoobiya burburisay etoobiya marnaba ma rabinin in soomaaliya ay maaragtay degto oy xasisho masar way naga fog tahay xuduudna lama leh Eh, laakiin way isku dayday wax allaale wixii aniga saan u arkayo qaybtii ay ka qaadan lahayd haddana way yimaadeen xamar madaxweynahay la shireen waa waa waa- way wada hadleen inkastoona tafaasiisha haynin laakiin waxaan leeyahay ma- eh, etoobiya marnaba eh, lama simi karo etoobiya iyo iyo masar xalu raadinta arrimaha soomaaliya ugu dambayntii professor een, wax xuduud ah lama lihin masar islamarkaana wax dana ah oo khaasa oo ay naga leedahay ma jirto marka loo eego wadamada dariska taa ka waran horta een, dalka suudaan oo xiriira leh oo xuduudna leh dalka etoobiya dalka masaarida wuxuu caddeeyey in haba yaraatee uusan qayb ka ahayn yani khilaafka u dhexeeya etoobiya iyo wadanka masaarida Een, xilligan xadarka inay jenaraaladii micnaha wadanka masaarida ay soomaaliya ka degaan Ee, dadka masaarida ah yani waxa weeyaan waa dad un dadtooda gaar ka fiirsanaya marka shicibka soomaaliya waxaan kula talinayaa in khilaafkan u dhexeeya masaarida iyo etoobiya ayaga dhexdhexaad ka noqdaan haba yaraatee ayna faragelin dalahooda gaarkana ay fiirsadaan anigu waxaan shacabka soomaaliyeed kula talinayaa mowqif eh, islaami ah oo eh, saxa inay ka qaataan anigu waxaan leeyahay eh, mar kasta dowladaha dariska ah oo ugu horeysa etoobiya ayay ka degi weyday soomaaliya dhowr iyo labaatankii sano haddana waxaa weeye eh, mathalan professorka arrinta suudan suudan etoobiya uma raacinin arrinta eh, arrimo biyaha darteed Eh, waxaa weeye etoobiya ayaa waxay kala safatay suudan bay waxay kala safatay koonfurta suudan khilaafka u dhexeeya maadaama marka ay koonfurta suudan kala safatay ayay uga abaalgudaysaa annagu eh, deris wanaag waan rabnaa haddaan dadka soomaaliyed waxaan leeyahay eh, deriska dowladaha deriska ilaaliya laakiin waxaa weeye waa dowladaha deriskuna inay ka daayaan eh, faragelinta eh, maaragtay ay ku hayaan dalka soomaaliya aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen eh, sheekh maxamed cuthmaan oo ah gudoomiye ku-xigeenka majliska culummada dalka kenya iyo profesor cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo wax ka dhiga jaamacadda nairobi doodii gaabnayd maanta intaa haynoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
waa tahay aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo inala socodsiinayay xubinta dooda gaaban walaalkaad naga dhegaysanaysaana waa laanta afka soomaaliga e v o a haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka caafimaadka iyo qoyska waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya cabdixakiin maxamuud shirwac
ducana wanaagsan dhammaantima dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenni caafimaadkiio qoyska muddooyinka dambe waxaa bulshada soomaalida ku soo badanaya carruurta aan hadlin amaba u haleelay waxaa loo yaqaana autism haba u badnaadaana kuwa ku nool wadamada qurbaha waxaanay carruurtani aalaaba u baahdaan daryeel gaar ah sidoo kalena joogto ah taasoo culays badan ku keenta waalidiin badana gaar ahaan kuwa dalka dib ugu soo laabtay oo ay ku adkaato inay helaan xarun u gaar ah magaalada hargeysa waxaa dhowaan laga yagleelay xaruna wax lagu baro laguna daryeelo carruurta baahiyaha gaarka ah qaba amaba aan hadlin khadar cali cigaal waa aasaasaha xaruntan islamarkaana ka mid a bulshada dib ugu soo noqday dalka kana soo laabtay qurbaha waxaana iga xog warantay xaruntan iyo waxaa ku dhaliyey waxaa nugu dhaliyey waxaan inan inankayga eh, oo cumar layidhaaho labayo toban jira ayaa ciyaalka aan hadlina ama autismka lagu sheego cudurka layidhaaho ingiriiska ma kasoo guuray imaka laba sanaan wadanka deganaa meel aan geeyo aan waayey iskuulka een, bilaa iskuul ahaa oo dee imaka laba sano guriga ii joogay ayaa aawadeed aan dee kolba meel geey kolba iskuul kala geey iskuuladii baa hayn kari waayey Eh, baahihiisii ma ma dee awoodaan inay ka caawiyaan waxbarashadiisii gaarka ahaydee weliba uu bartay in, eh, isagoo saddex jira ilaa maanta in- inuu school special la tago oo eh, loogu talagalay ciyaalka sidaasa Eh, uu dee in caawimo badan ka helayay iyo one to one support wax layidhaaho keligii ah, s- eh, teaching assistant uu ah, ka mas-uul ahaa waxbarashadiisa ayuu muddo yimi meel aan waxba uulin iminka dugsigii waad asaasteena waad samayseen tusaalahaan oo kale maxaa loo qabanaya ama ay ka helayaan waalidiinta tusaalahaan caruurooga ay baahiyaha gaarka qabaan Ehm, dugsiga hortay waxaa ka mas-uula horta waxaan asaasnay on registrationkii loo dhameeyey eh, bishii april sanadkan imika aan ku jirno eh, um, n g o layidhaaho solda somaliland learning and developmental disabilities association markaa ka register ah wadanka oo in eh, markaa ka mas-uul noqotay iskuulka si aanay cidna gaar u lahaanin oo u noqoto meel waalidkii isu yimi ay ka wada mas-uul noqon karaan oo in eh, baahiyaha ciyaalka kale oo dhan dee xataa in eh, la keeni karo iskuulka marka in iskuulku iminku bisha ko- kowda bisha oktoobar ayaan insha allah u furmayaa ciidka kadib Eh, waxaan ku bilaabaynaa toban ilaa shan iyo toban ciyaala ugu badnaan waxaan doonaynaa saddex kalaas oo min shan ah inaanu in, isu keenno waalidiintu markaa in, ayna caawiyaan waxaa la doonaya in special eh, education teacher training lagu sameeyo galab eh, galabnimada eh, oo dad in, specialista looga keeno em, dibadaha way khadra een waxaa laga yaabaa noocan marka laga hadlayo somalilan oo kale ama dhulka soomaalida oo kale ee waa wax ku cusub waxay inta badan ku badnaan jirtay ama caan ku ahayd een, ee, qurbaha oo kale oo carruurta autismka ay ku badan yihiin Een, tusaale ahaan markay waalidiinta oo kale carruurta idiin keenaan amaba dee dugsi qaybtan dugsigan keenaan een, ee, maxaa la barayaa daryeel nooceeyaa la siinayaa see loola macaamilayaa bataadad bisoo sharax horta waxaan waxaan waxaan keennay macallimiin dibadda ka timi waxaa nala shaqaynaysaa gabadh la yidhaaho britney oo maraykana oo specialist therapist ah anaa takhasus u leh haa haa Eh, clinic bay ku haysan jirtay eh, maraykanka ku lahayd oo in ciyaalka ay ku barto sida loo caawiyo hadalka in looga soo saaro marka waxay isticmaalaysaa ilmo kasta wuxuu interested ku yahay qaar baa musica jecel qaar baa ciyaaraha kale jecel qaar baa farsamada gacanta jecel computerka qaar baa jecel oo appskii iyo telefoonadii iyo waxaas oo dhan ka shaqeeya un maalintii oo dhan In, eh, kolba waxaa loo isticmaalaya ilmo kasta wixii uu interestedka ku ahaa si hadalka looga soo saaro oo waxbarashada looga caawiyo marka in waxa la barayaa waxaan sida iskuullada kale oo kale curriculum baa loo sameeyey timetable iyo waxoodii oo dhan baa loo dhamaystiray ha jadwal baa loo sameeyey marka in eh, waxaa la barayaa eh, xisaabtii luqadii soomaaliga waxaa la barayaa qur-aan eh, waadaad baa u imanaya ku akhrin kara qur-aanka iyaga dawo ahaan uga dhiga terabi ahaan iyo in em, qur-aanka baraba salloo in- iyo alifba'doodii iyo carabgii xaggii malcaamadoo kale waxaana la barayaa in exercise waalidiintii aan isla haa eh, physical exercisena waa la barayaa wax ciyaalka waalidiintii waxay doonayaan in ciyaalka way in waxay la'yihiin meel ay geeyaan ay ku ciyaaraan oo carcaraan kubadda cagta in waxaasay dalbadeena waa loo waa loo sameynaya way khadra markaynu geesta kale eegna ama aynu ka nimaadno waxbarashada kale in tacliintii la baro alfabacdii la baro qur-aankii la baro oo wax loo sheego la baro En dabcan carruurta autismku waa ka gaar oo tusaale ahaan waxay u baahan yihiin daryeel gaara En dabeecadoodii in la maamulo ay u baahanayaan waxay u baahan yihiin daryeel gaara in la siiyo iyada taasi ma barbar soconaysa haa mar kasta basconsa waxa haddii kale ilmuhu waxba ma baran karaba haddii aan waxaasoo dhan laga fikirin marka waxaan doonaynay ina galaaskiiba uu noqdo shan ciyaala shantaa ciyaala laba macalin loo qabto marka daryeelkii baa badanaya in caawimadii baa badanaysa ilmo kastana waxaa loo sameynayaa baaritiin gooniya si in diagnosis waxa la yidhaahana loo siiyo exactly wuxuu qabo ilmahaas waayo way badan yihiin baaritiinkaasay u baahan yihiin nin eh, ku takhasusay waxyaabahaas oo caddaanaba eh, intaana u sameynaya marka ciyaalkii fileba mid kasta loo sameynaya eh, wixii ay u baahnaayeen dawooyin haddii ay jiraan waalidka in la wacyigeliyo loo sheego xataa waxay waxaa la siinayaa waalidka training habeenimadii ama galabnimadii la isu yimaado ama subaxdiiba sida ilmaha loo daryeelo sida loola hadlo sida in ilmo kasta wax kaluu in waalidkii waxa list bay sameeyeen waxyaabaha ugu baahida ugu weynay ilmahooda uu qabo kuwaasaa markaa laga caawinaya saas markaa waalidiintana in iyaguna way nala shaqaynayaan way nala soconayaan markasta doo nala joogayaan insha allah dabcan caruurta tusaale ahaan oo kale autismku dee waalidku inta badan dibadun bay kula tacaali jireen halkan dad badan baan aqoonsanaynba ama aan dareensanaynba ama way ku koobayin halkan say ku yihiin tir ahaan ardayda noocaasa intaa leega wax la barayo ama la daryeelayo dugsiga loo furay halkan diyaar ma ku yihiin oo ma laga helaya ha aad iyo aad iyo aad bay diyaar ugu yihiin walibana waxaa badan ee, dadku waxay moodaan waxay dhahaan marka hore waxay odhan jireen waxaas waddankaygu dee ma laha somalilan Een, em, waxaa sheegaysa dibadahaad kala timaadeen laakiin halkanay ugu badan yihiin Ee, baaritiin ay sameeyeen save the children waxay noogu sheegeen in xataa iskuullada ciyaalka yimaada boqolkiiba labaatan ay u baahan yihiin daryeel gooniya oo waxbarashadu ay ku adkaan doonto waxaanay noqon doonaan ciyaalka labada sane ugu horeeya dhigtaa hadhatonka iskuulka laga eriya laga saaro marka guryaha ku dambeeya in dariiqyada iska wareega dib jiriinta noqda dee laakiin haddii la caawin lahaa goor hore dee wax in eh, futurekooda wax eh, laga caawin kari lahaa dee ay wax baran lahaayeen guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo afmeeri doonaa barnaamijkeennii caafimaadkii qoyska mar kale idinka imanaya magaalada hargeysa taniitiinu barnaamijkan oo kale isugu iman doona waxaan dhinacayga idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud eh, shirwac oo inoola socodsiinayay barnaamijka caafimaadka iyo qoyska halkaad kala socoteen oo idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna hogaamiyaasha caalamka ayaa lagu wadaa in ay ku kulmaan qaramada midoobay iyaga oo ka kooban tiradoodu tiradooda ugu badnayd abid in ka badan boqol iyo konton madaxweyne iyo ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaareyaal ayaa ka qaybgeli doona kulanka golaha guud kuwaas oo sidoo kalena lagu maamuusayo sanad guuradii toddobaatanaad ee qaramada midoobay wariyaha v o a margaret bashiir ayaa warbixintan ka soo dirtay Ibra- caashe ibraahim aadan caashe cuud ayaa inoo soo jeedinaysa baadere bob francis ayaa shan iyo labaatanka bishan sebtembar tegaya qaramada midoobay saacado ka hor inta uusan furmin kulanka weyn ee looga hadlayo saboolnimada waxa uu hadal u jeedin doonaa shaqaalaha qaramada midoobay waxaana uu kulan gaar ah la yeelan doonaa xogayaha guud ee qaramada midoobay kaasoo ay saddex goor oo hore ugu kulmeen xarunta vaticanka We have been discussing many issues, including uh, poverty eradication and uh, migration, refugee issues.
waxaannu ka wada hadalnay mowduucyo badan oo ay ku jiraan cidhibtirka saboolnimada arrimaha socdaalka arrimaha qaxootiga iyo tan ugu muhiimsan oo ah isbeddelka cimilada baadiriga ayaa kadib khudbad si weyn loo sugayo ka jeedin doona howlka weyn ee ay ku kulmaan golaha ammaanka Remarkably, he seems to have emerged as a, a real voice of global moral authority on things like refugees and climate change.
waxaa xusid mudan in uu u muuqdo mid u soo bambaxaya in uu noqdo codka dhabta ah ee mas-uulka dunida ee arrimaha sida qaxootiga iyo isbeddelka cimilada dad badan ayaa waxa ay eegi doonaan waxa uu ka yidhaahdo xaaladda uu hadda adduunku ku sugan yahay kadib ayaa waxa uu u daadegi doonaa xagga ganacsiga iyo dhibaatooyinka ugu badan ee caalamka ka haysta There is going to be a lot of self congratulation about the Iran nuclear deal, but that will be overshadowed.
waxaa jira wax badan oo isu riyaaqsanaan ah oo ku saabsan heshiiska nukliyeerka ee iiraan laakiin taasi waxaa hadhayn doona xaaladaha bini'aadannimo ee ka taagan yurub iyo awoodda sii kordhaysa ee kooxda isis ee gudaha bariga dhexe bisha sebtembar soddonkeeda waxaa jiri doona kulan heerkiisu sarreeyo oo ku saabsan xaaladda qaxootiga ee yurub xogayaha guud ayaa sheegaya in uu filayo inuu abaabulo jawaab bini'aadminimo oo muuqata oo wax lagaga qabanayo xaaladda inta badan dadka qaxootiga ah ayaa waxa ay u dhasheen dalka siiriya kuwaas oo ka soo cararaya dagaal sokeeye taageerada xagga militari ee isa soo taraysa ee dalka ruushka uu dhowaan siiyey madaxweyne bashaar al asad ayaa sare u qaaday xiisadda u dhexaysa iyaga iyo xukuumadda washington madaxweyne valadimir putin oo aan isagu ka qayb gelin kulanka golaha guud ee qaramada midoobay ku dhowaad muddo toban sano ah ayaa laga yaabaa in ay keento istaraatiijiyad cusub oo xagga siiriya ah laakiin waxaa laga yaabaa inaanay taa qof kastaa u cuntumin But there is a fundamental division with the US and Europeans over laakiin waxaa jira kala qaybsanaan weyn oo u dhexaysa maraykanka iyo waddamada yurub oo ku saabsan asad iyo taageerada sii socota ee ay xukuumadda moscow siinayso asad sidaas daraaddeed waxay u muuqataa inay jiri doonto kala jab diblomaasiyadeed halkii hore loogu sii socon lahaa madaxweyne barack obama ayaa guddoomin doona kulan ku saabsan sidii loola dagaalami lahaa argagixisanimada President Obama will preside over a meeting on combating terrorism.
madaxweynaha waxa uu doonayaa inuu isugu yeero kulan lagu eegayo in lagaga hortago rabshadaha xagjirnimada lagu eegayo waxa uu isbahaysigu qabtay iyo halka ay goldaloolooyinka ka jiraan kulanka golaha guud ee sanadkan ayaa laga yaabaa inuu noqdo kii ugu weynaa ee abid la qabto marka la eego hogaamiyeyaasha iyo caqabadaha jira labadaba warbixintii wariyaha v o a margaret bashiir ay soo dirta waxaa inoo soo koobayey caashe ibraahin aadan caashe cuud
ismaaciil oo mar kale ciid wanaagsan dadweynahana mar kale hees kale oo ciida iyo codka macaan ee axmed naaji sacad waxaan filayaa dee caawa aad baad ugu soo celcelinaysaa ciid mubaarag ood sugi kari lahdo ilaahu yaan waaga waraabi cunun baad leedahay axmed naaji sacad
meel kastaba dunyada muslimiinta joogto maalintooda weeye ciid mubaarak meel kastaba dunyada muslimiinta joogto maalintooda weeye ciid mubaarak waa maalin khayro mudnaaneedda siiyo lagu mahadiyaaye ciid mubaarak waa maalin khayro mudnaaneedda siiyo lagu mahadiyaaye ciid mubaarak
maanta waa ciid ciid mubaarag maanta dee waa ciid bay ahaydoo waxaan ku yidhi ciida ciida ciida ciid wanaagsan ciida dee aad baa loo ciidtiyay maanta ciid mubaarag ciid wanaagsan axmed naaji sacad iyo heestaas ciid mubaarag waxay gebagabo tahay idaacadeedii fiidnimo maxamed cabdiraxmaan xuseen furre iyaan oo ah ismaaciil xuseen farjar ayaa idinla socodsiinayay tan iyo intayn idaacadaha xiga ku kulmayno waxaad leenahay ciid mubaarak
This program has come to you from the Voice of America, Washington.